bismillaahi raxmaan raxiim kulan wanaagsan halkani waa himilo f m megahertis kusoo dhowaada saaxiibayaal barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle hadahan oo kale aad maqashaan barnaamijkan waxaanu kusoo gudbinaa macluumaad la xiriira aqoonta iyo waxbarashada waxa aan diradda ku saarnaa waxbarashada soomaalida caqabadaha iyo horumarada tacliinta dalka toddobaadkanna waxaad barnaamijka ku maqli doontaan inuu samaysto meel kale inuu farxadda ka raadisido inuu saaxiibo xun samaysto inuu xataa isku daya inuu waxbarashada ka haro amaba uu ka harabo maadaama cunuga uusan haysanin qof si dhab a waxa la dareemaysaa ama dareenkii hooyanimo iyo aabanimo uusan helaynin waa wareysi aanu ku eegayno saameynta waxbarasho oo ay ku keeni karto caruurta aan waalidkooda la joogin waxaa soo saaray barnaamijka halkana idinkala socodsiin doona anigoo caaisho nur aadan ah yaasir yayooma ayaa ii farsameynaya soo dhowaada saaxiibayaal diburaxma bolyclinik center cudurrada dhimirka ee dhammaan dadkeennu la dhibtoodaan oo dibadda ugu dhoofi jireen diburaxma loo dhidbo dhab uga dabiibtee dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta maanku midkuu isdhaafo xusuusta dhunsho laleemaduna u dheer tahay dhakhaatiirta diburaxma dhab ula tacaalayo baadhitaan dhammaystiran dhan kastaa u sameynayee dhambaalkeenna maqla oo iminkaba ula dhaqaaqa dhammaan xididada jirkeenna iyo seedaha dhiigga qaada cudurrada ku dhunto dadka kala dhantaala rabbi ha naga dhowree dawooyin dhaxalgalo toos u dhabar jaraa diburax noo dhigaaliso dharaar kasta heega noola ahe dhambaalkeenna maqla oo mar uun soo dhugta diburaxma bolyclinik center waxay ku shaqaysaa qalab casri ah oo loogu talagalay in lagu daweeyo xanuunada dhimirka iyo neerfaha cudurrada xarunta lagu daweynayo waxaa ka mid ah waalida qalalka murqa xanuunka hurdayrida xusuusyarida baaralayska laleemada carruurta isku kaadisa kabaabyada iyo hamiirada ragga xarunta diburaxma waxaa ka howlgala dhakhtar ku takhasusay xanuunada dhimirka iyo neerfaha waxna ku soo bartay shiinaha isagoo muddo la soo shaqeeyay allaha u naxariistay doctor maxamed jaamac oo ahaa darkii gaalkacyo loo aadi jira diburaxma waxaa heegan kuugu ah kalkaaliyaal ku wanaagsan soo dhoweynta iyo daryeelka bukaanka waxay xarunta ku taalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsi iyo baar ubax gaar ahaan gurigii hore ee daalo wixii faahfaahinta dheeriya kala xiriir eber lixal shan toddobaatan iyo labo afartan iyo afar afartan iyo afar ama eber lixal sideed lixdan soddon iyo saddex toddobiyo toban ama layn lixdan labaatan iyo shan labaatan iyo sideed
alhaadi herbal medicine cudurrada dadkeenna cadaadsho noloshooda cadiba casiis baa caafimaadka baxshee dawooyin cudoonoo caam ahaan cirab jara casir iyo leyl alhaadii baa ku caawinayee codkeenna maqla oo iminkaba u cirabsada kumbiyuutarro casri ahoo cudurrada jirkeenna ku qarsoon caadi u soo bandhigo caynkooda sheega alhaadii baa ciiddeenna ugu haysto cisi ku yeeshee codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada caam ahaan dumarkeenna cudurrada cadibo caadada u diido carruur inay helaan ka cusleeya dhakhtarad caalimad ku ahoo cilmi u haysata alhaadii baa heegan uga dhigee codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada cudur weeye baabasiirku dadku ay ka cabtaan dawooyinkii ciribtiri lahaa caynadiisa baabi'in alhaadii baa noo soo cabeeyo mar walba nagu caawinaya codkeenna maqla oo iminkaba u ciribsada alhaadii herbal cudurrada uu idinka daweynayo waxaa ka mid ah baabasiirka infekshanka gaaska sokorta neerfaha xasaasiyadda neefta umulsibyaanka dhiciska yiridka malaariyada isfiilitada laleemada tiifowga iyo cagaarshowga noocyadiisa kala duwan sidoo kale alhadii herbal wuxuu idin hayaa dawooyinka laysku cateeyo kuwa laysku cayiliyo saliidaha timaha bixiya go'go'ana ka ilaaliya dawooyinka finanka kuwa xoojiya ragnimada iyo samboorka alhaadii herbal waxa uu leeyahay shaybaar casriya iyo altarason kombyutar iyadoo haweenka ay saarayso dhakhtarad haweena halka raggana uu diyaar u yahay dhakhtar u gaara alhaadii herbal wuxuu ku yaalaa waddada koowaad ee isgoyska bakaraha ee gasha bacadlaha wixii faahfaahinah kala xiriir eber lixal shan toban iyo shan eber lix sagaashan iyo lix eber lixal shan konton iyo sagaal sideed eber toddobo eber lixal shan siddeetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eber lixal sagaal siddeetan iyo toddobo toban sagaashan iyo kow ama websaytekooda alhaadi herbal com maza aajaay mawla dil badal de
nimcooyinka ilaahay uu dadka ku galaday kuwooda ugu weyn waxaa ka mid ah nimcada awlaada waa iftiin uu eebba siiyo cidduu doono sidaa daraaddeed alle waxa uu ka dhigay tarbiyeenta carruurta waajib saaran waalidiinta iyadoo geesta kale ah cibaado ninkii si wanaagsan u gutaa laga ajarsiinayo la socoshada anshaxa akhlaaqda iyo waxbarashada ubadkuna waa mid ay mas-uul ka yihiin waalidiinta ogaanshiyaha guusha waxbarasho ee ubadku waxa ay ku xiran tahay hadba inta juhdi la geliyo waxbarashada ilmaha iyo la socodkooduba sidoo kale waxaa muhiim ah in xil gaar ah la iska saaro fahmidda iyo barashada nidaamka waxbarasho iyo kaalinta ay ku yeelan karaan waxbarashada carruurta waxaa ka abuurmi kara guryaheena jabi munaasab u ah waxbarasho waalidka waxaa mas-uuliyad ka saaran in ilmuhu uu la socdo xaaladiisa waxbarasho sida in uu xaqiijiyo subax kasta u diyaargarowga waxbarasho sida dabagalka nadaafada dharka jirka buwaagta iyo waxa la midka ah midaasi waxa ay dhiirigelinaysaa in ilmuhu ay ku dadaalaan gudashada duruustooda balse taasi beddelkeeda waxaa nasiib daro ah waalid iyo ilmihiisa oo aan isla joogin aan warna iska hayn taas oo ilmaha ku keeni karta dib u dhac nolosha maadaama naxariistii waalid ay ka maqan tahay waxaana laga fahmi doonaa qaabka ay ula dhaqmaan dadka kale khaasatan iskuulka iyo asxaabta laakiin waxaa la isku waafaqsan yahay in carruurtu ay ka wada xanaaqaan ka maqnaanshiyaha waalidkooda sabab kasta oo ay keentaba hadduu canuga uu weyn yahay waalidkuna uusan la socon waxaa laga yaabaa in uu go'aan ka qaato qoyska oo dhan taas oo saameyn ku yeelan doonto mustaqbalka qoyska sidoo kale burburka ama kala maqnaanshiyaha waalidka iyo ubadkiisa waxaa ka dhasha dhibaatooyin badan sida ilmaha qoyskaasi oo ay soo wajahdo koriimo xumo waxbarasho la'aan iyo waxyaabo kale oo la mid ah haddaba waxaan ka waraysanay arrimahan iyo saameynta waxbarasho oo ay ku keeni karto carruurta aan waalidkooda la joogin ustaad muniira cabdulaahi oo ku takhasustay tarbiyada carruurta
ugu horeyn waa mahadsantaha caaisha mar labaad marka xigta haddii aan u gudogalo barnaamijkeena aan isku daya jawaabta su-aashaada horta waalidka joogidda ilmaha waalidka laba aan kala qaadno waalidku wuxuu noqon karaa laba nooc ayuu noqon karaa waalidka saxda ah ee ah yacni ilmahan baahidiisa iyo mas-uuliyadiisa dhabarka u ridan kara iyo waalid waxaa jiro ilmaha dhalay laakiin aan mas-uuliyadiisa ama qaadi karin ama waqtigii loogu talagalay inuu qaadabo aan ilaahay gaarsiinin sida qofkan inuu waalan yahay oo kale cunug ilmi hooyadiis ay waalan tahay cunug hooyadiis ay dhimatay cunug hooyadiis iyo aabihiis ama waalidiintiisba si guud ahaan ay yihiin rebaadiye ama jaahil dadaan waxba aqoonin iyo waxaan u kala qaadaynaa dad yaqaano waxbartay dhammaystiran yani waalidnimadoodii dhinac walba aqoontooda dhinac walba ka dhisan marka labadaas waalid haddii aanu kala qaadno waalidkan ama fursada yani fursada cunug u saamixi weysay inuu mas-uuliyadda cunugiisa qaado ama ha dhinto ilaahayba yan ha kala wado ama jaahilnimo ha u qaadi waayo ama xanuun ku yimaada ha u qaadi waayo kaas asaga waa waajiba in ilmihiisa qof kale uu ka haayo qof kale uu booska u geliyo walow aysan mar walba baahidiisii aysan usan baahidii waalidnimo meesha la buuxin karinoo qof kale uusan buuxin karin haddana dee mar walba waalidkaas waxaa dhaama qof kale inuu ilmihii u haayo haddiise aan ku salayno barnaamijkeena ama su-aashaada aan ku saleeyo waalidka saxda ah ee dhan walba ka dhammaystiran saameynta ay ku yeelan karta inuu cunugiisu ka maqnaado ama cunugiisu aysan isla jooginin waxaan dhihi karaa saameyn aada ballaaran ay ku yeelan kartaa waalidka saxda ah markuu cunugiisu uusan la joogin ama cunugiisu aysan wada noolayn waxaa kamid ah saameynta ay ku yeelan karto oo aan wanaagsanayn inuu labadooda isfahan waa uu dhexdooda ka dhasho sida inay isfahan fahmi waayaan cunuga iyo aabihiis ama hooyis ay isfahmi waayaan soo cunugan markuu bea adigaan bee-adaada ahayn kusoo barbaaro qofaan adiga ahayn uu lasoo koro adiga uu kuu imaado gaab weyn dhexgala meeshaas waxaa ku jirto aqoon la-aan labadiina ku jirto soo markaas iskuma fahmaysaan sida kuwa soo barbaarisa isku fahmaysaan iskuma fahmaysaan waayo waa qof ina mawaaqif badan isla soo qaadan aadan agtaada tababar kusoo siinin waayo marka dabeecadii qof kale iyo wuxuu wataa tababarkii qof kale meeshaas marka isfahan waayaa ka dhalanayo saameynta kale ku yeelanaysa waxaa kamid ah cunugan isaga iyo waalidkiisa jacaylka u dhexeeyo aan badnayn because cunugii hadaadan adiga aadan soo barbaarinin oo agtaada usu kusoo korin ooda raxmadaadii tusinin oo aadan ku abuuranin qof kale uu kusoo ag barbaaray run ahaantii jacaylka uu kuu haayo aad buu u yaraan doonaa because waxani waa wax qariiso fidri ah iyo maxaa la dhahaa mid eh, muktasababa Eh, haddiina waxaan aan la kobcinin xitaa midda fidrigaa dhimanayso so marka cunugan haddii hooyadiis iyo walaa iyo aabihiis aysan agtooda uusan ku barbaarin oo maxabadii aysan ku beerin oo miduu lahaana aysan kobcinin midii kalena aysan u kasbinin jacaylka dhexdooda wuu yaraana waayo qof kala soo tarbiyey saameynta kale oo ku yeelan karta waxaa ka mid ah eh, inuu cunuga oo uu noqdo eh, een qof ee yacnaha xaafadda aan aan ka tirsanayn oo kale inuu u dhaqmo yacni oon la dhalin oo kale inuu dhaqmo Eh, soo marka inahay nahsaa kusoo koobi lahaa eh, saameynta ay ku yeelan karto eh, waalidiinta eh, ubadkooda kusoo barbaaray meel kaleo ayaga is soo barbaareen een waad mahadsan tahay munira een marka aan ka fiirno dhinaca waxbarashada ilmaha haddii uusan waalidka la joogin een ma la dhihi karaa waxbarashada waxa uu qaadan karaa sida een kuwa caadiga ah waalidiintooda ay soo koriyaan mise een wax ayaa ka dhibnaanaya Eh, caaisha we en, ah, saameynta waxbarasho ee waalidka saxda ah ee run ahaantii horta qof walba oo bini aadam ah oo waxbartay ama yacni caqligiisu taam yahay sibuu jecel yahay Ee, qorshaa u degan inuu ilmihiisa u tarbiyeysto inuu wax u barto aha u degan haddii qofkaas qofaan ahayn uu ilmihiisa u barbaariyana run ahaantii qof adiga hadafkii aa lahayd ku xaqiijinaya ama sidii aad rabtay cunugaaga inaad wax u barato ama u barbaariso kuugu barbaarinaya ma jiro Ee, ilaa ilaaha qofkan inuu uu solonsiiye ma sheegin waa dhici kartaa laakiin waa naadir laa xukmo leh laakiin siduu loo badan yahay ee, hadafkaagii iyo sidii la rabay qofkan inuu wax kugu ilmahan aad wax u barato qof kale waxba kuguma bari karo Ee, marka meeshaas waxaa ka imaan kara ihmaal badana ka imaan kara ee, iyo qorshihii qorshihii adiga aad lahayd oo dejisatay ama sidii istaraatiijiyada cunugaaga aad la rabtay inuu maro oo aadan aa- uusan marinin ee, ihmaal badan ko- een, uu ku dhaca waxbarashadiisii oo keer badan uusan helinin eh, maxaa la dhahaa gaa badan inuu meeshaas cunugii kasoo galo eh, because cunugii haddii aadan adiga aadan haysanin oo aad waxbarashadiisa keergareyneynin oo maanta wuxuu soo qaatay aadan ka warqabinin oo galaaska u fadhiisto aadan he- aqoonin oo macalinkiisa aadan la eh, isu xariirin kala dhexaynin oo yani maxaa la dhahaa, buugtiisa aadan oga- war ka haynin oo maxaa natiijooyinkiisa aadan war ka haynin eh, run ahaantii wuxuu noqonaa dee cunug iska socda soo markaas adigana hadaf waxaa lahayd ah inuu cunugaaga si fiican wax u barto Eh, marka ma noqon karo cunugii cunug dhinac walba ka dhisan oo cunug si walba wax u barta ma noqon karo si wanaagsan wax u barta ma noqon karo maadaama uusan la joogin waalidkiisa oo maxaa la dhahayay eh, oo aan la siinaynin keer badan oo aan si fiican looga fikiraynin ilaa qof weyn oo asagu iswadi kara mawgiye ilmuhu markay yaryihiin garab badan ay u baahan yihiin qof si badan si aada in loo fiiriyo oo loo mulaaxadeeyo oo waxbarashadooda eh, buugtooda waqtigooda waxa dhan ayaga in loo qorsheeyo oo lagu tababaro oo loo tandiimiyo u baahan yihiin qofkaas marka ilmihii aan dhalinin oo qof ilmuhuusan dhalinin runaanti waqtigaasoo dhan moo siin karo way ku adkaanaysaa because qofka bini aadam waay marka ma buuxin karto mar walba heerkiisa waxbarasho cunugaas taa ma noqon karo mar walba waxaa imaanaya gaab iyo ihmaal fara badana ka dhex muuqanaya waxbarashadiisa maadaama uusan haynin garab fiican oo waalidiintiis yani uusan la isla joogin oo aysan barbaarinaynin oo uusan garab siinaynin een ka waran een maskax ahaan iyo jir ahaanba ma saameyn karaa een caruurta haddii aysan waalidkooda la joogin akiid haa si wanaagsan waa saameyn kartaa Eh, because cunugu hadduusan waalidkiis la noolayn mar walba wuxuu la noolyahay cuqdad nafsi Eh, waa qof aan waalidkiis la noolayn waa qof aan baahidiisa dhinac walba soo bandhigi karin Eh, waa qof aan haysanin qof si dhab ah wax ola dareemaya because sida hooyada iyo aabbaha ay kuula dareemi karaan xanuunka ama ay kuula dareemi karaan farxadda ma jiro qof kuula dareemi karaa ma jiro run ahaanta qofku ula dareemi karaa so cunugii hadduusan intaas haysanin wuxuu la nool yahay cudur buu la nool waa xanuunsan yahay Ee, cuqda nafsiyaa ku jirto isla hadal badanaa ku jiro isla hadalkaasoo u keeni kara cunugaas ee, inuuma nolosha ka dhaco xataa inuu samaysto ee, meel kale inuu farxadda ka raadisido inuu saaxiibo xun nagu samaysto ee, inuu xataa uu isku dayo inuu waxbarashada ka haro amaba uu ka harabo inuu wadanka xataa uu isku dayo inuu ka tahriibo in ee, maxaa ku dhaha waxyaabo badan oo aan fiicnayn uu ku dhaqaaqo Ee, waxaa u keenaysaa maadaama cunuga uusan haysanin qof si dhab ah waxaa la dareemaysa ama dareenkii hooyanimo iyo aabanimo uusan helaynin ah, waxaa ku beermaysa cuqdad nafsi waxaa ku abuurmaysa eh, isla hadal badan wuu isku mashquulayaa soo darteed saa darteed eh, maxaa la dhahaa waxaa ka imaan karta meeshaas mashaakiil badan oo noloshiisa soo wajaha sida inuu waxbarashadiisii ka tago inuu noqdo qof sagsaag ah eh, maxaa la dhahaa in xataa u waasho xataa way way suurtagal bay u noqon kartaa way sababi kartaa maadaama ilmahan uu dareemayo baahiyo badan baahiyihiina wax u buuxiyo uusan haysan tahay waalidka maxay tahay marka mas-uuliyadda waalidkiisa ka saaran dhan waxbarasho iyo dhan kastaba Ah, mas-uuliyiinta w- eh, waalidka ah, ka saaran eh, horta waxaa la dhahay ah, rasuulka sal ly slam batuu dhahay kullikum mas-uulin kullikum mas-uulan can raciyatihi qof kasta wuxuu ka yahay mas- waa mas-uul wuxuuna mas-uul ka yahay wixii la raaciyey soo marka en, ah, waalidku wuxuu mas-uul ka yahay ubadkiisa waana la weydiin doonaa maalinta yoomal qiyaamaha waxyaabaha la weydiin doonay kamid tahay see u tarbiyaysay maxaad eh, ma marsiisay meeshii lagugu talagalay Ah, yacni waajibkaagii maka- ma soo gudatay Ah, marka waajib ka saaran eh, koowaad wuxuu yahay ilmahan waalidiinta horta in ay baraan maxaa u nooshahay qofka biniaadanka muxuu u nool yahay waa inuu ilaahay caabudo Eh, muxuu u nool yahay waa inuu noloshiisa manaj garayo muxuu u nool yahay waa inuu iska fikiro ayagana uu ka fikiro waa inay soo saarxaan is- eh, qof yacni mua- eh, maxaa la dhahaa insaan saalixa oo nafsadiisana wanaajiya dadka kalena wanaajiya Eh, waa mas-uuliyadda koowaad ee qofka eh, waalidiinta ka saaran ubadkooda Eh, tan kale waxaa waaye eh, mas-uuliyadda kale ee ubadka ka saaran waalidiinta ka saaran ubadkooda waxay tahay eh, inay ka dhisan qofkan dhinac walbo in loo sameeyo ah, maxaa la dhahaa ilmahan mustaqbal wanaagsan eh, in loo tababaro noloshooda siay usoo saaran lahaayeen ayaga eh, inaad adiga inaysan kugu tiirsanaanin aad aad ka fakirto aad qofkan u tababarto inuu asagu keligiis isku tiirsanaado Eh, maxaa la dhahaa way fara badan tahay marka mas-uuliyiinta mas-uuliyadda saaran eh, waalidka kuma soo koobi karna intaas way ka ballaaran tahay laakiin inahaas ayaa ugu muhiimsan kamid a yani waxyaabaha muhiimka ee laga rabo ama saaran waa waalidka waa tahay marka waxbarashada la joogo ilmaha aan waalidkooda la joogin ama soo korin iyo kuwa kale ma jiraa farqi u dhexeeya akiid haa because cunuga hooyadiis iyo aabihiis ay garab taagan yihiin oo ay dhinac walba ka fiirinayaan oo ay jadwalka u saxayaan oo ay meeshii ka khaldanta u toosinayaan oo ay ka fikirayaan oo ay la socdaan waxa ka khaldama iyo waxa u saxsan oo ay mulaaxadaynayaan xilli walbo iyo cunugaan intaasooba dhan haysanin midna aan haysanin hadduu haystana in yar ka haysta mar walbo caasha waa garanaysaa kuma soo baxayaan isku meel kama soo baxayaan waxbarashana isku heer kama joogayaan mar walbana waxay ku xiran tahay waalidiinta iyo ayaga habka ay u diyaarsan yihiin qaabka ay u diyaarsan yihiin iyo qaabka cunugooda ay u diyaariyaan ee hadduu waalidkan waalid diyaarsan uu yahay ilmihiisan wuu diyaarinayaa dhan walba wuu ka fiirinayaa cunugiisa si fiican uga fikirayaa soo markaas waxaa soo bixi doona oo sabab u noqon doontaa inuu soo baxo cunug aada u wanaagsan dhinac walba ka dhisan ee, habfikirkiisa yacni qiyam le wuxuu cuskada haysto meel walba ka- een, ee, ka taagan Ee, waana sababta ilmaha yarka ah markuu soo baxayo dee wuxuu u baahan yahay soo ma ahaan garab aada u weyn ee qofku ku tiirsan yahay Ee, waa waxaa cunuga yacni Eh, maxaa maxaa la lahaa ciyaalku waxay noo yihiin waxay sameeyaan waxa la dhaho muxaakaat waxay taqliidiyaan eh, ama ay ku daydaan waalidkooda so cunugaas hadduu haysto hooyadiisii aabihiis oo wanaagsan oo uu ku daydo ayaguna wuxuu kaga daydo oo wanaagsan sameeya eh, wixii ka khaldamana u toosiya iyo cunug aan haysanin qofuu ku daydo qof aan toosiyana aan haysanin eh, farqiga u dhexeeya waa iska caddahay aad buu u bala- u u weyn yahay Wa- wax la qarin kara ma ahan soo marka eh, waalidka eh, maxaa la dhahaa ilmihiisa eh, haysta ee garabka siinaya iyo waalid aan ilmihiisa ka warqabinin eh, maxaa la dhahaa waa natiijada ka dhalato maxaa la dhahaa ciyaalka eh, nin soo baxay oo waxbartay oo bul- bulshadii wax u qabtay iyo ninka dirbijiibka ah ee maanta laamiga iska jiifa farqiga u dhexeeya baa u dhexeyn karo waa tahay ugu dambeyn muniira adigoo mahadsan Een, taladaada maxay tahay si mustaqbalka ilmaheena ay u hagaagsanaato Ah, taladeeda waxaan kusoo koobi lahaa horta waalidka kow ee, qofkii diyaarsanba qof diyaarsan soo saara qofkii asaga ee, nafsadiisa meel soo saaray oo asi soo diyaariyey oo asi dhinac walba noloshiisa intuu kari karo kasoo habeeyey baa wuxuu soo saari karaa qof diyaarsan soo marka koowaad ani waxaan ku talin lahaa in ayagu dadka waalidiinta ayagu inay noloshooda diyaariyaan ayagu inay noloshooda ay dhisaan ee, in ay daldaloolo badan iska buuxiyaan markaas kabacdi bay u gudbin karaan ubadkooda wax wanaagsan natiijo fiican ay ka dhalan kartaa Ee, cunugaaga waa inaad ee, wadooyinkii badnaa ee adiga aad soo martay iyo jajabkii badnaa aad e, ka fikirto inuusan marinin e, waa inaad yacnaha maxaa la dhahaa khibradaadii adduunka adii khibrada u lahayd waxbaa soo baratay waxbaa soo martay waxyaaba badana khalada kusoo dhacday waxyaaba badana e, kaasoo aa kusoo fashilantay waxaasoo dhan waa inaa u diyaargarowdid u diyaarisid cunugaaga inuusan ku dhicinin waa inay khibrad kuu noqoto cunugaagana aa uga faa'iidaysid e, waa inaad maxaa la dhahaa jaranjarooyinku waqtiga adiga kaa khasaaray waa inaad cunugaaga u seefgaraysid e, maxaa la dhahaa meesha aa kori weysay ama hadafkii adiga aa xaqiijin weysay waa inaad ku xaqiijisid cunugaaga maanta haddaa jeclayd inaa noqoto e, qof e, yani maxaa la dhahaa bulshadiisa wax u taray laakiin waqtigu kuu saamixi waayay inaad bulshadaada wax u tarto ama uu aa kusoo bixi weysay waa inaad u tarangarayso cunugaagu inuu kaalintii adiga aad rabtay inaad jeclayd aa qabato inuu asagu kasoo baxo e, waa inaa hadaf kasta oo adiga kaa fashilmay ama aa gaari weysid e, aa ku xaqiijisid cunugaaga waay so markaas e, waalid kasta hadduu sidaa u fakaro ama habkaa uu wax u qabto run ahaantii waxaan is dhihi karaa waxaan soo saari karnaa ubad wad wanaagsan e, horumarna dhinac walba markaas waa ka gaari karnaa dad badan oo maxaa la dhahaa nolosha ka dhacayna nagama soo bixi doonaan guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoonkaal waxaa soo saartay idinlana socodsiinaysa caaisha nuur aadan yaasir ayaa farsameynaya inta toddobaadka kale ku kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo ammaana allah